ku jirta doorashooyinka qaranka guddoomiyahooda iyo agaasimaha guud iyo xubno kale komishinka ka mida doorashooyinka qaranka ayaanu ku wareejinay lacag dhan laba milyan oo dollar taasoo aan doonayno in lagu diyaargaroobo doorashooyinka golaha wakiilada ee soo socda een rajeynayno inay dhacaan ama inoo qabsoomaan labada kun iyo sagaaliyo tobanka bisha saddexaad toddobiyo labaatankeeda sidoo kale iyo golayaasha deegaanka doorashadoodii taasoo ahayd qeybtii inaga inagaga aadanayd ka dowlad ahaan oo dhammayd afar milyan iyo shan boqol ayaanu iminka u qadinay laba milyan oo doolar oo u dhiganta boqolkiiba afar iyo afartan intiina laga rabay baaqiga harsanee kalena haddii alla idmo sida ugu dhaqsiyaha badan leh ayaanu doonaynaa inaanu magaranaysa ugu gudbino wasiir doorashooyinkii hore waxaa dhacay in xukuumadda ama somalilan ay bixiso qayb ka mida dhaqaalaha ku baxay doorashada qaybta kalena ay bixiyaan qaadhaanbixiyayaasha ama dalalka somalilan ka taageera dhinaca doorashooyinka doorashooyinka sidee loo qorsheeyey in loo kala qaybsado kolley wasaaradda dowladda somalilan lacagta anagu aanu bixinayno waa afar milyan iyo shan boqoloo dollar ay noqonaysaa kolley lacagta inta kale harsanna qaadhaan bixeeyayaasha ayaanu ka rajaynaynaa marka waxaan tusaynay inaga horta inay naga go-an tahay doorashadu inay qabsoonto iyadoo xeerkiina ama doorashooyinka ee khuseeyay arrintaa golaha wasiirada dee loo qeybiyey oo iyadana sida ugu dhaqsiyaha badan aanu isu dhaafin doonno marka iyagana de kolle waxaan rajaynaynaa tanna inay meelahaasun ku dhawaato insha allah ayaan rajaynaynaa intaanu bixinayno haddii ala idhaa wasiir rabadaan baa soo dhow sicir bararka iyo qiimo dhici sarafkuna weli siba uu jiraa idinkuna waa idinkii guddida u saaray arrintaasi halkee ayay maraysaa bismillahi ramaan alxamdulilah weli waan wadnaa arrintana waa arrin u baahan in layska wada kaashado si hore aanu sheegayna daraasad dhamaystiran waxaa wada jaamacadda dalka ugu weynee hargeysa ayaa wada sida oo kale guddida anigu aan guddoomiyaha ka ahay har iyo habeen waxaan ku fooganahay inaan arrintaa ka libkeenno waa ogtihiin oo arrintaa wax badan baanu ka qabanay muddadii aanu nimi halku taagna iyo maanta halkuu taagan yahay laba marxalood baanu kala qaadno mar halkii baanu ku haynay marna hoos baanu soo ridnay inta maamulka cusub ee baanka la keenay oo guddoomiyaha baanka iyo agaasimaha guud oo aadaanu ammaanayo dad aqoon u leh dhaqaalaha ah islamarkaana hariya habeen dad wada shaqeeya oo isku arina oo wada shira aanu nahay anaga iyo wasaarad maaliyad ahaan iyo bahda kale ee dhaqaalaha nala ahaba hoos buu dhacay oo waadugey maalintii iyaga la keenay koob iyo toban kun ayuu halka doolar ahaa maantana wuxuu marayaa sagaal kun halka doolar maanta wuxuu marayaa sagaal kun iyo sideed boqoloo shilin welina hoos baan u wadaynaa ilaa aan doonayno halkii aan u aastaynay inaan gaadhsiino waxaan ka codsanayaa ganacsida kala duwan rabadaan baa soo gelaysa maciishadda maadaama sarifkii hoos u dhacay ilaahay ida abuurtay ka baqa oo dadkiina u naxariista oo waanu ognahay wasaaradda maaladiya wasaaradda ganacsigu galbadda beriis waxay hargeysa ku timaado faa'iidada faraha badanle waxbaa raadinine dadkiina u jabiya bishii rabadaan baa soo gashay sarifka wuu jabay sarifkii maadaama uu jabay waanaan wadaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin lacag fara badan oo adagna waa haynaa waa wadaynaa waxaan ka codsanaynaa sariflayaashu inay si dhow ula shaqeeyaan bankiga qolooyinka baankale iyo xawaadan si dhow ula shaqeeyaan ganacsataduna ay dadkooda u naxariistaan oo ay ka jabiyaan badeecadda iyo maciishada kala duwan ee daruuriga ah dhowaan waxaa jiray warar in badan warbaahinta maxalliga ayaa baraha bulshada la mariyey oo la xidhiidha in miisaaniyadda golaha wakiiladu ay idiin ansixiyeen mid aan ahayn aa isticmaalasaan oo fasaxdeen warkaasi waa been sal iyo raatoona aan lahayn ciddii tidhina waxaanu la tigsanaynaa hay-adaha sharciga miisaaniyadda qaranka markay ansixiyaan golaha wasiiradu ee ansixiyaan golaha wakiiladu golaha wakiiladu waa hay-adda sharci dejinta ee miisaaniyadda ugu dambaysa ansixisa waa xeer waana sharci cid kasta oo xeerkaa wax ka bedesa ilaahaydankii xarafna ahaadee xaraf qoraalna ahaadee waa dembiile qaran waa xusameeyey waxaa la high trism taasi ma dhacday markaa may dhicin waa been mwaa brobagando dad ujoodooyinle oo aanu ognahay oo aanu ku daba jirno insha allah bidmillahi kariimna cadaaladda aanu horkeeni doonaa tallaabo adagna waana ka qaadi doonaa ma jirta miyaa in waxyaha daraska miisaaniyadda u dhaqaaq ku yimi oo hay-ad dowladeed wixii loo qondeeyey waxaan ahayn ay isticmaashay may haba yaraatay ma jirto waa been waa sidii ay ku ansixiyeen golaha wakiiladu markay ansixiyaan shaambadooday ku dhiftaan shaambadda waxaa lagu dhiftaa wasaaradda maaliyadda shaambadda hanti dhowraha guud ee qarankaa lagu dhiftaa waa sharci taasaa la qeybiyey waxa weeye dadku intay kasoo dhowloongaraysteen websiteska wasaaradda maaliyadda iyo websytyada kale ee ee golaha wakiiladu ay leeyihin bay bebedeleen dad ujeedooyin leh